multaqaan oo ahaa mid aad u ballaaran ayaa ka dhacay magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga galgaduud waxaana kasoo qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoo lagu bogadiyey guushii weyneed ee magaalada muqukuri ay mujaahidiinta kula wareegeen odayaasha dhaqanka qabaailka dega galguduud oo hormuud u ahaa kasoo qaybgalayaasha multaqaha waxayna jeediyeen kalimado bogaadin iyo fariimo iskugu jira ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska guud ee beesha murursada ayaa kamid ahaa kasoo qaybgalayaasha multaqaha wuxuuna bogaadiyey guushii ay mujaahidiintu ka gaareen dagaalkii muqokori waxaa waaye muqokori waxaan leenahay hambalyo iyo bogaadinaan u diraynaa xasan gurguurta waxaa la ii sheega meesha muqokori la yidhaahdo inay ka hadleen ninkii taliyaha ciidanka ahay uu yidhi meeshaan dib dambe qaalallaahu iyo qaala rasuulullah ugama yeeri doonto uu yidhi qowlkaas dartiis ilaahay wuxuu gala maanta ku tacdiibiyey abaalmarintoodii maantay firxadkoodii wuxuu gaaray maxaas wuxuu gaaray matoorti waqooyi waxaan leenahay warkuu odayaalo badanoo igala dhexeeya ah waxaa asiibay gacmaha mujaahidiinta ilaahay ku asiiba nimankaas dagaalkaanu dagaal ameerika ay waddo afrikaan gaalaha soo wada etoobiya adiga dagaalku sida qaabka uu dhacahu waa muslim iyo gaal dagaalkaasi waa dagaal muslim iyo gaala dadkii saddexay isku dhigeen qola dagaalkii gaaladay ku biirtay qoladan dagaalkii muslimiintay ku biireen oo mujaahidiintay garab siiyeen kuwana waa iska fadhiisteen oo waxay dhaheen dagaalkaanaa iska fiirsanaynaa annagu meeshuu u bataan arki doonna ugaas ciise ugaas maxamed carab ugaaska beesha maxamuud hiraab ayaa sidoo kale ka mid ahaa kasoo qaybgalayaasha multaqahan lagu bogaadinayay dagaalkii muqokori wuxuuna fariin u diray dadka degaa bariga hiiraan waxaan ognahay dad wada dhashay oo hal jufaahu inay meel ku leedeen shabaab dad wada dhashay oo hal jufaahu meel ugama lecan dad dowladahoo maaragta dallinku runya socdo milatariya waayo dadka qabiilaadka oo raba inay mujaahidiinta is-hortaagaan caaqirka way la heshii doonaan laakiin waa goorma markay la heshiihayaan waa markay dadna beelaan dalna waayaan waxaa la yidhi ma og tahay doqontu inta rag yeela waa yeeshaa laakiin dibay ka yeeshaa hadda maanta inta dalna dhaqan yahay dadna dhaqan yahay dowladda muslimiinta ka horwareega inaysan wax idiin dhibin oo wax kitaabka ilaahay owsa qabin aan laydinku maamulayni waa wax jira oo xaqiiqo ah waxaan leeyahay dadka qabiilaadka oo dagaalada abaabulayo oo gadaal laga soo riixaayo inaan dagaashaan waa waxaan sii socon karin inaad dowladdas hortaagtaan waa waxaan sii socon karin awood uma haydaanoo waa lays og yahay waad ku dad weyhaydaan waana ku dal beelaydaan waana ku caaqira beesheen waxaan idiin sheegaynaa ka leexdha nabadoon mascuud xasan casir afayeenka golaha odayaasha dhaqanka wilaayada galgaduud ayaa isaguna ka hadlay multaqaha
insha allahu tacaala waxa aan rabno waxaa weeye inaan mujaahidiinta maanta suquurta joogto oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa cadowgiisa kula xisaabtantay degmada moqokori oo wixii maanahan dhoweed ay ahayd aan waxba aanan ishaaga sheegayn inay maanta towxiid in badan ay la dirireen rag badan oo mujaahidiinana aada ogtihiin inay dhiiggooda ku bixiyeen moqokori iyo ceel hareeri waxyaabo aan mujaahidiinta qalbigooda aan ka go-in ayay suubiyeen waad ogtihiin dhowaan ayay ahayd markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dagaal culus oo xamliyadna furnimo ku bilowday ku qaadeen magaalada muqokori ee bariga hiiraan halkaasoo lagu dilay ku dhowaad konton askari kuwaasoo qaar ka mid ah meydadkooda ay sawiro ka soo qaaday mu'asasada al-kataa'ib laguna baahiyey baraha bulshada